إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada baardheere ee gobolka gedo ayaa lala beegsaday xarun ay leeyihiin sirdoonka dowladda federaalka ciidamo ka tirsan maamulka la baxay somalilan ayaa dil iyo dhaawac u geystay qaar ka mid a maxaabiista ku xidhan xabsiga dhexe ee magaalada boorama ee gobolka owdal saamayn ayaa ka dhalatay roobab ka da'ay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa jirdil iyo xadgudubyo kale u geystay shacabka ku nool deegaan dhacaduleedka magaalada muqdisho maamulka gobolka hiiraan ayaa ka soo horjeestay mashruuca diiwaangelinta doorashooyinka oo ay dowladda federaalka oo ka bilowday qaybo ka mida gobolkaas dowladda turkiga ayaa xabsiga dhigtay ku dhowaad soddon ka mid ah xubnaha mucaaradka ee dalkaas فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa shanta bisha dulxija sannadka kun afar boqol afartan iyo lix oo ku beegan kowda bisha lixaad laba kun labaatan iyo shan kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran qarax ka dhacay magaalada baardheere oo gobolka gedo ayaa lala beegsaday xarun ay leeyihiin sirdoonka dowladda federaalka rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qarax la beegsaday xarunta hay-adda nisa loogu yeero ee ka tirsan dowladda federaalka oo ay ku leedahay gudaha magaalada baardheere waxaana jira khasaare kala duwan oo ka dhashay qaraxa lagu weeraray ciidamo ka tirsan maamulka la baxay somalilan ayaa dil iyo dhaawac u geystay qaar ka mid a maxaabiista ku xihan xabsiga dhexe ee magaalada boorama ee gobolka owdal faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedanaya farxaan cali cabdulaahi subaxnimadii shalay waxaa magaalada boorame gaar ahaan xabsiga dhexe ee ku yaala magaaladaasi ka dhacay dil iyo dhaawac ay geysteen askarta maamulka la baxay somalilan waxaana ku dhintay mid ka mid ah maxaabiista oo lagu magacaabi jiray yuunis axmed daahir halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen dilkan iyo dhaawaca ayaa yimid kadib markii ay ciidanka maamulka la baxay somalilan rasaas ku fureen maxaabiista ku xihan xabsiga oo gadood sameeyey maamulka gobolka awdal ee hoostaga kan la baxay somalilan oo ka hadlay dhacdadan ayaa qirtay inay iyagu dilka iyo dhaawaca u geysteen maxaabiista waxaa ku dhintay yunis axmed daahir waxaana ku dhaawacmay xamse mustafe cumar cabdiqaadir aadan iyo xasan xuseen qaliinle haddaba arrintan ayaa waxaa ka dhashay hadalhayn badan iyadoo ay dadka magaaladaas aad uga caroodeen falkan gurcan uu maamulkan ku kacay wiilka la dilay ayaa sida ay wararku tibaaxayaan ka mid ahaa dhalinta indheergaradka ah islamarkaana u dhaqdhaqaaqa xadgudubyada uu maamulkaas u geysto bulshada ku dhaqan magaaladaasi gobolkan ayaa waxa uu martigelinayaa tacdiyaadka ka dhanka ah dadka degan magaaladaas oo ay ciidamada booliska halkaas ka geystaan waxaana ilo lagu kalsoon yahay sheegayaan in maxaabiis u badan dhallinyaro sabab la'aan ugu xihan yihiin jeelasha magaalada boorame saameyn ayaa ka dhalatay roobab ka da'ay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose axmed cabdulaahi ayaa ka warramaya saacadihii lasoo dhaafay roobab xooggan ayaa waxa ay ka da-een magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kuwaasi oo geystay saameyn kala duwan biyaha roobka ayaa buux dhaafiyey qaar ka mid ah haafadaha ku yaala magaalada kismaayo sidoo kalena waxaa burbur soo gaaray tiro guryo ah haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ku noolaa haafadaha ay biyaha saameeyeen ee magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kuwaasi oo ka waramaya sida ay wax u dhaceen bismillaahi magaceyga waxaa wacan ibraahim roobka haween hore ilaa yaa shalay da-ayay biyihii meelay ka baxayaanna ma lahan guri way igu dumay meel aan gala ma leh ilmihii waxaan u karsada ma haysta maanta alaabka roobkaa qaaday gurigii waaka waa dunsan yahay meel aan ku baxaysa ma jiro bannaankaas cidladahan waddadahan iska tataaganahay meel aan u firaqsada ma haysto sar ma haysto cashaantaan bololka masaakiin aan ku jiray meel aan aado maanta aan u firaqsada ma hayo xilligan oo lagu jiro xilli roobaadka guugaannimada alle ayaa ka hortay qaybo badan oo ka mid ah dalka soomaaliya roobabka ayaa meelaha qaar ka geystay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed meelaha xusida mudan ee uu khasaarooyinka ka geystay waxaa ka mid ah magaalada caasimadda ah ee muqdisho ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa jirdil iyo xadgudubyo kale u geystay shacabka nool deegaan dhacaduleedka magaalada muqdisho tafaasiisha warkaas waxaa soo jeedinaya cadnaan xaajim xuseen
saacadihii lasoo dhaafay waxaa garisbaaley oo ku taala duleedka muqdisho ka dhacay falal foolxumo ah oo ay ku kaceen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ciidanka ayaa si xoog ah ku galayay guryaha dadka shacabka ah iyagoo dadka rayidka ah jirdil iyo xadgudubyo kale kula kacayay lacago baad ahna si xoog ah ku weydiinayay qaar ka mid ah shacabka garisbaaley oo ay ku jirto hooyo ay xadgudubyo kula kaceen ciidamadan ayaa ka hadlay warbaahinta waxayna ka warbixiyeen sida ay wax u gaareen bulshada halkaasi ku nool degmada garas baaley waay waaxda aniga macaani aan joogaa laak waaxda weedooda ka imaadeen ayaga canshuur taradeedaa rabnaa idhe ana canshuurta anigoo ilmaa yar yara haystaa gurigaan joogaa ninka guriga lahaan kuu wacaa walaalow isug niniyo qorigaana cadnaankii igu farto guriga gudihiisana iigu soo galay guduhuba iigu soo galayo guriga jarjir aa qori cadnaankiisa doibaso saas qoriga igu baco yidhi hadda baaska kugu carraqa maxaa la too yidhi adiga horta oday wadaad kaloo soo jooqale baagiisa ku garaaceen gabar kale iyadana ulay ku garaaceen waa joogtaa gabar kale albaabkii haraanta ugu dhuftaan waa gaban nahay dad badanaan nahay oo ay maanta ay dhibaato u geysteen canshuurtan baatilka afar sacna lagu wada guryaha noola taagan yahay waa in laga joojiyaa sheekh maxamuud wax la xisaabtamoo muslima ma jiraan miya waana dhiba anaga heergas baa la yadaanahay dhibaataa loo ge ana hadda dug iguma taala laakiin dad badan ay ku taalaa gabadhaan hadda taleefonka iskaloo kula hadlayso albaabka inta ku haraasiye oo cunug yarista ay saabsaneed ay dhahda warsug dharaa gashanaayo warsug dharaa gashanaayo intay dhehaysa uu u galay keligeed ayadoo maxram la-aan waxaa suurtagal miya shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda ayaa wajahaya gaboodfallada uga imaanaya ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo habeenbarkii guryaha uga daata dadka rayidka ah si ay uga qaadaan lacago baad ah dowladda federaalka ee hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ayaa ku caanbaxday boobka iyo barakicinta dadka danyarta ah maamulka gobolka hiiraan ayaa kasoo horjeestay mashruuca diiwaangelinta doorashooyinka ah oo ay dowladda federaalk uu ka bilowday qeybo ka mida gobolkaas mubaarak cumar ayaa ka waramaya war ka soo baxay maamulka gobolka hiiraan ayaa waxaa lagu cambaarayay islamarkaana loogu soo horjeestay howl ay hayadda aqoonsiga diiwaangelinta dowladda federaalk ka wada gobolka kaasoo ay ku diiwaangelinayso mashruuca doorashada qof iyo codkii lagu sheegay tani ay maamulka tilmaamay inay tahay mid aan waafaqsaneen shuruucda ay dejisteen islamarkaana ay halis weyn ku tahay xasiloonida gobolka maamulka ayaa sidoo kale hay-adda ku eedeeyay inay ka shaqaynayso kala qaybaynta bulshada ku dhaqan gobolka hiiraan isagoona ka digaysay socoshada howlahaas waxa uu ku guudeen wixii cawaaqib xumo ee ka dhashay mashruucan diiwaangelinta ah ay mas-uuliyaddeeda qaadan doonto hay-adda mashruucan loogu yeeray doorashada qofka codka ayaa waxay weli ka soconayaan magaalada muqdisho ee caasimada dalka si kastaba ahaatee maamulka hirshabelle ayaa u muuqda inuu kasoo horjeeda doorashada waxay ku sheegeen qofka codka ee uu magaalada muqdisho ka wado xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka iyadoona maamulkan uu degniin u daray hay-adda arrimahan ka wada gobolka hiiraan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda turkiga ayaa xabsiga dhigtay ku dhowaad soddon ka mid a xubnaha mucaaradka ee dalkaas booliiska dalka turkiga ayaa xabsiga dhigay ugu yaraan siddeed iyo labaatan xubnood oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee lagu magacaabo c h b kuwaas oo lala xiriiriyey eedeymo musuq maasuq iyadoo maxkamaddu ay waaran qabasho ah u jirtay afartan iyo toddoba xubnood oo kale mas-uuliyiinta la xiray ee ka tirsanaa xisbiga mucaaradka waxaa ka mid a xildhibaan horey xil uga soo qabtay dowladda turkiga iyo madax ka tirsan degmooyinka magaalada istanbul waxaana sidoo kale la weeraray xarumo dowladeed uu ku yaala dhowr degmo qabqabashada xubnahan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo horey loo xiray duqa magaalada istanbul arrintaas oo dhalisay bannaanbaxyo iyo eedeymo lagu muujinayo in dowladda ordogan ay cadaadis militari u adeegsanayso caburinta shacabka turkiga ah warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga wanaga inta